waxaa gebi ahaanba maanta xirnaa goobaha ganacsiga ee magaalada baledweyne kadib sare ukac ku yimid sarifka lacagta doolarka oo gaartay heerkii ugu sarreysay muddo ka badan ilaa saddex sano ganacsatada ayaa waxay diideen inay wax ku iibiyaan lacagta shilinka soomaaliga iyadoo dad badan oo danyar ah ay xalay gaajo ku seexdeen xali waan khadnay ciddii xali waa naga khaday raashinka xali xilli ilmihii haba nooma cunin way naga khadeen halka doolar soddon waxay ku sheegeen soddon ma aragtaa soddon doolar ayaa yidheen annagana maba naqaanaba doolarka xoogsataan nahay shilin soomaaliyaan qaadana shilin soomaaligiina way nagu diideen maxaan siisanaa carruurtaani mar maarxiin raggaanaa soo qaatay khayro badda guulaysi inan gataan rabi waa iskii shaqo waa ku xamaashti inan soo qaatay waa soogada doolar la yidhi waa iska cillahoya ilmihii xala iga qadeen xabadkii sa afar kuraan gadaa afarka waa lagu diiday doolar la yidhi aniga sheexaan gadaa xalay dhan waa shaqaysanay marka guriga markaa dega aan dukaankeen iga gado waxaan kaa gadanaa malo dad e v c hayn aniga e v c ma hayso askarka wax kamid ah shaaxa iga cabsi silisaama haysis haddana waa laga sahday marka dawladda federaalka waxaan codsayna bixi musumaasa oo lacagta musumaan in la xiro oo xabsigana loo adhiga si deg dega si deg dega sar ukaca ku yimid sarifka doolarka ayaa waxaa loo aaneynayaa lacag shilin soomaali macmal ah islamarkaana qiimo aada u sarreeya lagu bedelanayo lacagta doolarka sida uu v o a u sheegay mid ka mid ah ragga ugu waaweyn dhinaca sarifka magaalada baledweyne magacayga waa cabdiraxmaan cabdulaahi cilmi ku magac dheer cabdidheg weyne dhibka hadda jiro oo maaragtay maantay saameeyey magaalada waa sixir barar waxaa keenay doolarkii oo marna kacayo marna dhacayo lacago fara badan oo ka yimaado gobollada nala diriskaana waa jiraan waxaa ka yimid lacag oo shilin soomaaliya ee aan cadadeeda aniga ii xisaabnayn laakiin hadda rag kale ay keensadeen ee ganacsatada ka mid ah waxaana meeshaan looga bedeshay oo lagu qaado doolar doolarku hadda maalmihii dambe wuxuu fadhiyey labaatan iyo laba milyan iyo lix boqol shalayna wuxuu tegey oo keliya laba milyan iyo siddeed boqol waxaa ku korortay saacado gudahood laba boqoloo waxaa waaye magaaladu waxay leedahay maamul ka warqab la-aanta micnaha aysan ka warqabin magaalada aysan ma arkaysaa shacabkooda aynan ogeyn ayagaa maarata loo nasbaynaya loona eedaynaya laakiin dhegweyne maamulka lacag ma sarifaane waxa lacagta sarifaayo oo qiimaha kor u qaadayo hoosna u dhigaayo doolarkii sida ay rabaan u isticmaalaya waa sariflayaasha oo aad adiga ka mid tahay waxaa waaye micnaha maaha sarafle inuu waxna kici karo waxna deji karo asiga waxaa wax kici karo waxaa mar doolarkii la waayey kaashku hadduu bato isma keeni karaan nimaan kaash hayn iyo kaash socdo sidii daadkii oo kale wax la xakamay kara maaha xakamayntaas meesha uu ka yimid hadduu gaadiid keenay hadduu magaalada ka soo dhexbahay maamulkaa laga rabaa inay og yihiin ka warqabaan saalax macalin aadan waa aqoon-yahan bartay maamulka lacagta kuna soo shaqeeyay xilligii dowladdii dhexe ee soomaaliya waxa uu sharaxayaa marka horeba waxa sababa in sicir barar uu yimaado waxa la yidhaahdo hoosu dhaca ama sicir bararka waxaa keeno laba qodob kow wax soo saarka markuu bato waxaa waxaa hoos u dhaco qiimaha sheygaas u lahay waana laba sheygo marka walba isku xiran oo garaafkooda marka la fiiriyo wax soo saarka iyo qiimaha haddii qiimaha wax soo saarka hadduu kordho qiimaha hoos u dhacaa haddii wax soo saarka uu yaraadana qiimaha sare ayuu kacaya dollar wuxuu kor ugu kaca sidiisaba demand waxaa la yihahda dalabka inuu dalab yeesho dollarka ayaa dalab yeeshay lacaga cus lacaga oo laga keenay gobolo kale oo jawaano lagu keenay ayaa suuqa soo galay si ay u helaan baahidii dollarka ay u qabeen dollarkaas markii sarifkaas lacagtaas faraha badan ay soo gasho qiimihii marka wuxuu yeelanaya inuu hoos u dhaco lacagtii shilinka soomaaliga markaas sidaas ayay khadka ugu sii baxdo wax walba oo ku xirnaayey doolarkaasna sare ayay u kacayeen shacabka dhibaatada soo gaarta waa dhibaato aad aada u culus waa dhibaato guri walba taabanaysa ninka wax hayst iyo ninka aan wax haysanin waxaa isticmaalo afar wadan lacagta shilinka la yidhaahdo soomaaliya kenya uganda iyo tanzania waddamadaas bankiyo dhexe ayaa ka shaqeeyo lacagta magaalada ku jirto magaalo kasta lacagta ku jirto haddii lacag cusub soo gasho lacag dowladda ay soo gelisa maan lacag kale ma soo geli karto hadday soo gashana waa wax kotarbaano gacanta lagu dhigayo marka mar walbo lacagta shilinka waxyaabaha oo qiimaridka ku sameeyo waa lacagta faraha badan mar walba lasoo daabaco magaalo soo gadasho saalax macalin ayaan sidoo kale waxaan weydiiyey cidda ay tahay inay ilaaliso degenaanshaha lacagta dalka
waxaa awood wal horta oo nidaamka lacagta ilaaliya waxaa waaye bankiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda labadaas ayaa awood wale waxay ku sameynayeen wax inay u sameeyaan degenaansho lacagta degenaansho ayaa loo sameynayaa degenaanshahaas marka loo sameeyo shilinkaas kor uma kici karo haddii uu kacane waa wax mar walbaba siyaasadda iyo dhaqaalaha wadankaas taabanaysa wey tusaale tusaaladan soo qaadan dalka masar oo kale maciishadda haddii wax yar oo sintasiyaal yar oo quroosh yar lagu daro banaanbaxyada ka dhac dowladda aada ayay u gilgilaan oo ascaarta dee kor u kacdo marka hadda inay dadka ee buuqaan ee dhagax tuuraan ee maciishadaha dhan ee xiraano waxaa ku kalifaysa shilinkii ee haysteen oo lacagtii wadanka u lahaayeen ayaa wax u goyn waayey koob shaahi wuu goyn waayey lacagtu waxay tahay qiimaha wax kala bedelasho ee aadamuhu uu leeyahay oo muddo aada u fog la adeegsan jiray lacagta shilinka soomaaligana waxa ay soo martay ilaa saddex marxaladood xilligii gumaysiga waktigii xurriyadda iyo kadib burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya oo hogaamiye kooxeedyo iyo ganacsato ay dhowr jeer soo daabaceen lacago muuqaal ahaan shilin soomaali ah laakiin aanan sharci ku fadhin xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne